waxaan rajaynayaa in magaceennana aad aad u ilaalisaan idinkana ilaahay subxaana wa tacaala ha idinku asturo waana ku faraxsanay jazakumullah khayran aad baad u mahadsantahay sheekh maxamed dhinacayga kalena waxaa taagan khaliif oo isna odayaasha markaska soomaalida ama communitiga soomaalida ee ku dhaqan b c british columbia suuri ama vancouver khaliif jazaakum allahu khayran aad iyo aad baa u mahadsantihiin waa soo dhoweynaynaa idaacaddan jaamacna waa u mahad celinaynaa dee dadkeena reer british columbia oo halkaa muddo joogay arrintan kuma aanaan dhaqaaqin meeshaan runtii waxaa lagu xantaa inay dadku iska hurdaan laakiin alxamdulilah nin nooga yimaada edmonton hadduu maaragtay uu badbaadinayo ummaddii waa soo dhoweynaynaa waana ku faraxsannahay aad baad u mahadsantahay maxaad is leedahay ama adiga aad is odhan lahayd ha lagu soo daro barnaamijyada ka baxa ama maxay kula tahay wallahi waxyaabaha ugu badan wacyigelinta arrimaha bulshada soomaalida inay maaragtay ay kala warqaadato oo wixii jira oo hadba ku soo kordha dhibaato hadday tahay hadday tahay tacsi hadday tahay anything yacni waa idaacad insha allahu tacaala faa'iido noo ah insha allah aad iyo aad baad u mahadsantihiin waxaan mikrofoonka la dhex qaadnay maanta oo ay jimco ahayd bacda salaaddii jimca waxaan nasiib u helnay inaannu la kulanno imaamkii magaalada ama imaamkii masjidka soomaalida iyo oday odayada ka mid a magaalada khaliif dhammaantoodba aad bay u mahadsan yihiin insha allah waxaan jeclaan lahaa inuu sheekh maxamed ducay noogu soo xidho oo bal idaacadda insha allah inuu ilaahay noo baryo inay noqoto mid barakaysan oo dadka iyo dalka iyo ummaddaba wax tarta dadkana isku keenta ilaahay subxaana wa tacaala waxaan rajaynayaa inuu ka dhigo mid khayrka ummadda u soo kordhisa walaal jaamac iyo walaalaha kale ee garabka oo ahna ilaahay subxana wa tacaala u fududeeyo ummaddana uu ka dhigo ummad wixii khayra isugu kaalmaysata ilahay wuxuu leeyahy subxaana wa tacaala watacaawanuu cala albiri waataqwa walaa tacaawanuu cala alithmi walcudwaan marka wanaagga laysugu kaalmaysto oo da'yartana aynu luuqadda barno walaalaha wadana allah subxaana wa tacaala hau fududeeyo hawsha ay wadaan allana ha ku asturo ummaddana waxaan ka rajaynayaa inay ka faa'iidaystaan oo ku xidhmaan oo camiraan oo wakhti kooban bay baxaysaa wakhtigaa ay ka faa'iidaystaan asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatuh aad iyo aad buu u mahadsan yahay sheekh maxamed iyo khaliifba jisaakum kallaam khayran insha allah mar dambe iyo isku soo noqosho dambe halkaa waxaa inoogu soo xidhmay waraysigii aan maanta ka qaadaynay dadka siday u arkaan idaacaddan cusub iyo waxaa ku soo kordhay british columbia aad iyo aad bay u mahadsan yihin wasalaamu calaykum waraxmatullahi tacala wabarakaatu asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu magacaygu waa cabdinuur maxamed xasan yare halkan waxaan hambalyo iyo bogaadin ooga dirayaa raadiyaha soomaalida british columbia madasha furan sagaashan dhibical f m ama c j s f com idaacadaas oo uu daadihin doono jaamac farasleh idaacadanu waxaweye waxay noqon doontaa mid isku xidha bulshada ku nool gobolka british columbia oo muddo badan iska ahaa gobol geri go-ana oo canada inteeda kale ka go-an maadaama aysan jirin community soomaali oo hadduu ilaah kuu samo ogolyahay wax isku xidha communitiga soomaalida marka idaacaddan waxay buuxin doontaa baahiyo badan oo ay dadkanu qabeen wax badan bay u tari doontaa isku xidhka bulshada wararka bulshada soomaalida la xidhiidha iyo dhacdooyinka ayay soo gudbin doontaa wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakatu calaykum asalaam waraxmatullaahi wabarakaat cabdinuur maxamed xasan yare cabdinuur xasanow waxa uu ka mid yahay dadka arrimaha soomaalida u dhuunduleela reer edmonton buu nala ahaan jiray idaacadda madasha furan ee edmonton muddo ayuu wax ka soo saari jiray muddo hadda shan sano ku dhowna wuxuu aada ugu mashquulsan yahay asagoo halkan deganaa taariikhda soomaalida oo buugta qoraalka iyo waxyaabihii soomaalida laga sameeyey taariikhdeedii hore inuu aruuriyo magaaladuu nala degan yahay safar gaaban buu ku maqan yahay haddii ilaa yidhaahdo dadka barnaamijka nagala qaybgeli doona ayuu ku jiraa dadka barnaamijka nagala qaybgalayaan ku keenay waxaan rabnaa xasanow soomaalida magaalada degan inaan u sheegno barnaamijkan waa barnaamij soomaaliyeed madasha furan baa la yidhaahdaa waa madal u furan soomaalida oo dhan qofkii doonayo inuu barnaamijka qayb ka noqdo waa gacmo furan baan kusoo dhaweyneynaa qasab maahan inuu mikrafoon ka hadlo qofku soo saaruu noqon karaa ee raadiyo muqdisho wadaa ka soo shaqeeyey bal uga waran dadka sida idaacad looga qayb qaadan karo mikrafoon keliya iyo kaamirad inaysan ahayn soo dhowo xasano jaamaca waad mahadsan tahay cabdinuur aad baan u aqaan waa nin dhallinyara aada firfircoon specially weliba aadna wuxuu u ururiyaa taariikhdii sayid maxamed cabdilla xasan allah u naxariisto waa nin aada u firfircoon waan la socdaanay inuu edmonton idaacaddii ka shaqeyn marka waxaa dhacaysaa in aynu dadkoo dhan aynu ku soo macsuuno wayna fududahay microphone un kagama qayb qaadan karaan talay kaga qayb qaadan karaan qoraal bay kaga qayb qaadan karaan waa arrin loo baahan yahay markaad eegtid idaacadihii qarankeenii ama waddankeenii waktigii berisamaadkii dee waad yukaanadii lama sharxi karo aad iyo aad markaad dib ugu noqoteed xasuusatid qaabkay ahayd siday u shaqaynaysay farsamo yaqaano wariyayaal maamulihii xoghayntii dee waxay hayd maxaanku idhahdaa raadi muqdisho iyo raadi hargeysaba waxaan inaba caadi ahayn waxyaabahay soomaalidu horumar ka gaadhay bay ka mid ahayd xagga wariyayaasha aad bay u dhisnaayeen inta soo martay taariikhda markay usii gudbaana b b c day tegayeen mosler badankoodu waxaan b b c da kasoo hadlay nimaan raadio hargeysa ama raadio muqdisho kasoo hadlin kuma jiro kana soo shaqayn si fiican farsamayqaadanuna saasoo kale ahayd wariye iyo farsamayqaan baa la kala ahaa aada u weyn iyo dadkii barnaamijyada soo diyaarinaya barnaamijka qoran oo lasoo diirayaa lagu dhiibayaa dee waxa barnaamij ka bixiyana xisaab may lahayn wax aan ka bixi jirinba male oo ay bulshada soomaaliyeed u baahnayd oo dhan xaqiiqdii waxaasoo dhan waxaan umalayn burburkii ka dibinaynaba jirinba oo meelo kale loo leexday barnaamijka waxbarashadaa jiray barnaamijka caafimaadkaa jiray barnaamijka beeraha jiray waxaa kasii darnaa barnaamij kowdiyo barka soo geli jiray muqdisho bandhigga raadioga la odhanayay si fiican oo ninkii ugu horreeya bilaabay wuxuu ahaa geeri waa kumaan maqle laakiin adduu dhintay allah u naxariisto cali sheekh maxamed axmed caraala la odhanayay waa agaasimiyihii idaacadaha ee jumhuuriyadda dimuqraadiga soomaaliya waan marka barnaamijku soo gelayo waa ninka ku furi jiray codka dheeraha bandhigga reeryoga cali sheekh axmed baa la odhanayay wariyaal badan baa kasoo qayb galoo inaba aan mucdishan ahayn oo meesha cawkaa ka mid aha allah unaxariisto cod gaara ilaahay siiyey oon ummadda oo weliba ay soomaalinimaduna ku dheerayd ilaa had
maya aada iyo aad baa u mahadsan tahay saad sheegtay soo saaris mataqaana farsamo aniguna halkaa inta fadhiisto halkan qof noo fadhiyo aniga adiga barnaamijka un aan akhrino ayada laftigeeda waa wax weyn marka qof inaan ku tababarno farsamadan oo asagu intaan uu ka shaqeeyo oo barnaamijyadeena isku acaadiyo in barnaamijyada aanu soo saari doono dad soo saarayaala oo iyagoo aan hadlin laakiin barnaamijka soo diyaariya barnaamijkoo diyaarsan noo soo dhigan annaga waraaqaheena meesha inta la soo galaama ibad wuxuu noqdaba aanu barnaamijkii xaliimo ama xasan ama warfaa ama faadumo ay soo saartay aanu halkan ka jeedino isaga laftirkiisa waa waa barnaamij qeyb ka ah dadka marka madasha furan soomaalida british columbia oo dhan way u furan tahay waxaan u noqonaynaa su-aashaadii ahayd barnaamijyada waxaanu ka soo hadalnay dhowr barnaamij oo barnaamijkii diiniga miida suugaanta afka hooyo marka waxaanu ku daraynaa barnaamij jaldi la yiraahdo oo aan rabo in aniga soo saaro waxaa laga yaabaa jaldi dadka qaar inay isweydiiyaan laakiin dadkii iskuulka kusoo dhigtay waxbarashada soomaaliya kusoo dhigtay jaldi way garanayaan afka ingiriiska waa cover buugga weliba jaldi iyo cover way kala yara duwan yihiin jaldi anagu waxaan u naqaanay midka annaga aan gashanno oo buugga si uusa kaaga burburin ayaad mid ku ilaalin jirtay laakiin coverkana wuu noqon karaa marka jaldiga buugga buugga kan ilaalinaya weye jaldi waxaan rabaa haddii ilaah yiraahdo inaan uga hadalno buugta ay soomaalidu qortay iyo kuwa soomaalida laga qoray buug badan bay soomaalidu qortay waagii hore waxaa la dhihi jiray soomaalidu waxna ma qorto waxna ma aqriso laakiin arrintaa hadda way isbedeshay soomaalidu buug badan bay qoraan waxaanu leenahay madbacdo ilaa lix ah oo madbacdo waaweyn ah loox barees mataqaanaa haddii ilaahay kuusa maogol yahay iftin waxaan leenahay madbacdo aada u waaweyn oo runtii ma wada xifdsani xagee ku yaalaan markaa madbacdahaas laba hargeysay ku yaalaan loox bareys ingiriiska leicester city ee ku taalaa scansom oo madbacaddii ugu horeysay buugaagta hore ugu badanna soo saartay toronto maxamed sheekh xasan buugaag aada u fara badanna soo saaray xilli weliba aan waxba la soo saari jirin dad badan baa hadda wax qoray oo soomaali ah marka buugta buuggan hadda akhrinayo cali cabdigiir caliganey baa qoray caliganey waa reer edmonton dadkii hore reetronan ayuu ahaa buuggiisi ugu horeeyey kun sagaal boqol iyo sagaashan iyo lixdii baan qoray ayaan akhriyey marka wuxuu qoray buug soddon gaarayso buugga hadda uu u dambeeyey oo aniga aan akhrinayo inay kuwo ka dambeeyeen waa laga yaabaa waxaa la yidhaahdaa waa dood furan sidee ugu habboon oo af soomaaliga loo qoraa marka fikirkiisa ayuu soo jeedinayaa maadaama burburkii dowladda kadib wax walba burbureen in laisla hagaajiyo sida wax loo qoro waxna hore loogu wado barnaamijkaasna barnaamijyadeenu ayuu ka mid yahay xasano waxaan aadaynaa nasashaan aadaynaa muddo afartan daqiiqaa ayaan hadda hawada ku jirnay wax hees amaanan shidin marka dhinacii heesahan jaleecaynaa waxaan shidaynaa oo aan dadweynaha la wadaagaynaa hees uu qaadayo nin daayar oo la yidhahdo daahir yare tronuu degan yahay aanu isla dhegaysano waa hees banaadiri ah dhegeysi habboon
rabbaayna siiyey ubad adiga kaan raacay dhaqan rabbaa ina siiyey ubad adiga kaan raacay dhaqan quraxna rama soo bixiyo rucubta mirahaatee ratiga lagu xiray ratiga ratiga lagu xiray ratiga radkii kan horu hayaa rabbaayna siiyey huba adiga kaan raacay dhaqan rabbaa ina siiyey huba adiga kaan raacay dhaqan quruxna rama soo bixiyo rucubta mirahaatee waxaa tahay roob la dhaxaa indhaha raaxaad u tahay rafiiqna xiskaad u tahay naftaad ku rabtee miyaan mid kale kaa raacayaa naftaad ku rabtee miyaan mid kale kaa raacayaa
waxaa tahay roob la dhac
ratiga lagu xidhay ratiga
raadka kan kalu hayaa weydi marka daahir waa waa reer edmonton buu ahaan jiray hadda laakiin wuxuu u wareegay meesha la yidhaahdo trono xasanow daahir aad buu cod macaayey aad shuruudaha inaba caadi maaha
shuruudaha waan u soo noqonaynaa runbaan xubbi ku jeclay orjaan xubbika qabaa raxmadda qalbiga tahee raynrayntifa iguwa raxmadda qalbiga tahee raynrayn ifka iguwa runbaan xubbi ku jeclahay runbaan xubbi ku jeclahay orjaan xubbikaa qabaa raxmadda qalbiga teheed raynrayn ifiguwa raxmadda qalbiga teheed raynrayn ifka iguwaa
waayahay dahiryare iyo raxmadda qalbiga tahee raynrayn ifka iigu waar halkaa ha inoo joogto waxaanu u wareegeynaa haddii ilaa yidhaahdo qeybaha kale ee barnaamijka laakiin waxaan rabaa hal mar inaan xusuus dib u yaro noqono oo aada wax nooga taabato xasan berigii aad warbaahinta ku biiraysay sidii aad ugu biirtay iyo raadiga muqdisho xusuus yar inaana taabsiiso
jaamacaad baad u mahadsan tahay markaan ka soo baxay dugsiga sare hargeysa xalana lagu xarooday xalana markuu dhammaaday jaamacaddii baa la galay lafoolaan galay lafoola anigoo dhigta ayaa waxaa igu soo dhacday inaan waxaan dareemay inaan wax qori karo marka waxaan qoray buug markaa ahaa nin aanu saaxiibaanoo sheekaysanay waxna ay reality ka ahaayeen waxna ay ka dhab ahaayeen gabadh ay isjeclaadeen oo markaa adigu calafku kala kaxeeyey buugga magaciisa waxaa la odhanaya axdi jacayl waxaa iga caawiyey nin la odhan jiray cabdi duris ducaale oo madbacadda joogay iyo nin muumin loo odhan jiray labaduba way dhinteen allah u naxariisto aamiin aamiin allah u naxariisto
iyadoon waxba la iga qaadin ayaa buuggii qeyb lagu soo daabici jiray maxaan ku idhahdaa wargeyska wargeyska xidigta octoobar khamiista waa garta ayuu ku soo bixi jiray markii dambena buug caadi uu noqday isagana waxaa caawiyey nin kaloo cabdinaasir lo odhanayo isna qora ahaa geeri kuma maqal insha allah koley qurbahan bisna joogaa naxariista eebe mar walba way u baahan yihiin hadday nool yihiin iyo hadday Hadi- dhinteen ba allah u hadi- naxariisto kadib waxaan soo galay markii aan qoraalada soo galay waxaan soo galay wasaaraddii warfaafinta Een, wasaaraddii warfaafinta waxaan jeclaystay markaa inaan ka mid noqdo wariyaashii eh, jumhuuriyadda soomaaliya waa sagaashan iyo sideeddii meelaha Eh, siddeetan iyo sideeddii Ah, sagaashan iyo sideeddii idhanaankii eedhinaankii siddeetan iyo sagaalkii sideetan iyo sagaalkii Sax.
oon markaa jaamacaddana kasoo qalin jabiyey oon bannaanka taaganahay waa insha allah Een, waxaan markaa ku wareegay qeybta een, xidhiidhinta Ah, tababar baa lay siiyey Een, kabacdi dadkii soo dhawey waxaa ka mid ahaa een, allah u naxariistee nin agaasimaha idaacadaha iyo tv-ga maxamed xasan kaahin la odhanayay sax allah u naxariistee ninkii ugu horreeyay bilaabay raadhiyogii rikoorka erishaday maxamed xasan cali weji ah weji si Waan- fiican waan noolyahay nin aada u qiimo badan bu Ah, ahaa. Isagana Hargeysa aad- joogaa.
isagana waan salaamayaa salaamullah Ah, waxaa laga yaabaa inaanu xasuusan laakiin aanu xasuusta sax si fiican baan xastaa xasan cali wejiyo markaa isna tv-ga iyo wuxuu ka hadli jiray yaraaday muqdisho sax Eh, qaybta ingiliishkana isagaa ku hadli jiray warka ingiliiska isaga akhriyey Si fiican.
tv-ga nin dhisan buu ahaa Eh, haddana waydin arkay dee barnaamijyaduu soo diyaariyo aad inaaba aad aan caadi ahayn si fiican Een, waxaa ka mid ahaa nin eh, tayre la odhanaya allah naxariista isna uu Amiin.
dhintay rag culus jilba culus baan la kulmay sax oo aad ii soo dhaweeyay aad ii soo gacan qabtay xidhiidhinta ay bilaabantay xidhiidhintan markaa waa la sii dallacayay waxaan u sii socday markaa inaan warka tobanka gaadho insha allah Ah.
Eh, barnaamijyada markaad xidhiidhisid eh, eh, sii gudubtid Ah, lama lama- lagama sheekayn karo waayahay mar baan si fiican uga sheekayn doonaa haddii ilaaha yidhahdo warka tobanka muxuu kaga duwanaa wararka kale Ah, warka tobanku wuxuu wararka kale kaga do- horta wararka waxaa bixi jiray eh, labada iyo rubuc waa warka ad- dalka iyo adduunka oo dhan markaa laga matelay laakiin warka dalka ee tobanka soo gala ha wuxuu eh, bixi jiray eh, dalka keliya warka dalka keliya oo ah tobanka marka waa tobanka fiidnimo mise tobanka aroornimo tobanka fiidnimo waa gartay Eh, afarta saac say banaadirga Aha, loo- waa sida sida reer koonfurta afar saacaan dhahan Aha.
marka afar saac oo habeennimo eh, tobanka fiidnimo eh, warkaasi war idaacadda iyo dalka micno Dalka gooni- keliya wey.
marka micno gooni lu ahaa miisaan macna buu go- ahaa.
warka dalkaaba la odhanaya wixii ka dhacay eh, geeska gees Ah.
jumhuuriyaddii soomaaliya la odhan jiray sax ayuu ka waramayaa waaya Ah, marka waa tahay barnaamijka mar baan si fiican u faaqidaynay sababtoo ah dadku eh, barnaamijka idaacadda c b c iyo idaacadaha b b c da b b c wall iyo waa la arkaa laakiin wax u dhigma inaan lahayn dad badan baanan ogeyn marka mar baan insha allah isaga imaanaynaa Eh, qaybtii barnaamijyadaan ku noqonayna barnaamijyadii aanu eh, eh, ka hor horta aanu aadno qadar yar oo nasasho xusuusin ah
Listen to Home of Burnaby Rock, CJSF's Lux Rock Electronic Show. Two hours of relative power each and every Friday, 6 to 8 p.m., and repeats every Thursday, 10 to midnight, right here on CJSF 90.1 FM. Do it.
waayahay eh, halkaad dhegeystayaal nagala socotaan waa madasha furan oo aad ka dhegeysanaysaan c j s f buurta bernaby waxaad eh, naga dhegeysan kartaan sagaal eber dhibic hal c j s f iyo barahena bulshada oo dhan oo aad kala socotaan madasha furan barnaamijkan waa barnaamij cusub oo maanta inoo bilowday haddaanu nahay bulshada reer british columbia haatan aniga iyo xasan carab ayaa idin soo diyaarinayno idinla socodsiinayno toddobaadka dambe haddii ilaa yidhahdo waxaan nugu soo biiri doono akhyaar kale ee gacmo furan ayaanu kusoo dhaweyneynaa cid kasta oo soomaaliyeed oo rabto barnaamijka inay qeyb ka noqoto Ee, barnaamijyada idaacadda ka bixi karo ayaanu isweydiinaynay waxaa jira barnaamijyo aanu horey u sameynay Ee, labadii kun iyo shantii ilaa hadda barnaamijka edmonton ee soomaalida madasha furan barnaamijyaa ka baxayay barnaamijyo halkaa ka baxay oo waxaa jira dib loo isticmaali karo tusaale ahaan dalkii baan tegey eh, labadii kun iyo labaatankii ilaa iyo labiyo labaatankii eh, hargeysa eh, garowe qardho dhahar en, warsheekh xamar garbaharey baled xaawo intaasba waan tegey jaamacada dhulka waad soo dhamaysay marka Ha, marka alxamdulilah si fiican baan usoo dalbartay Eh, weliba xiise badan baan qabaa inaan qeybo badanna ku daro Eh, waqtigii aan joogay iyo inta aan soo maray isma lahayn Eh, barnaamijyadii waaga aan kasoo sameeyey eh, idaacadda madasha furan ee edmonton ka baxay qaar ka mid ah waynu sii daynaa waanu sii deynaynaa si dadku ay u ogaadaan hadhow barnaamijyo kale ee inaan u hayno oo ay ee, dhegeysan karaan halkani waa magaalada qardho magaalo madaxda gobolka kalkaal oo sida aad ogtihiin ah magaalo taariikheed suugaan iyo siyaasadba leh barnaamijka aan idiin haynase waa uu ka duwan yahay taariikhda iyo siyaasadda qardho waa doorka dhallinyarada ee ganacsiga iyo waxtarka kaleba dukaanka jacaylka ee qardho ama magaca ku qoran balse aan aadka loogu aqoonin carwar room gifts and decorations shop waxaa leh maamulo hindisahana lahaa ruun cali cabdi oo daayar ah
run ahaantii kaalinta dhalinyarma haddii aan ka hadlo een, meelo badan baan horta waxa weeye aan dhalinyaro ahaan aan kaalin ka qaataa Een, ganacsada waa ahay Een, arrimaha bulshada waa ka shaqeeyaa Een, family waan joogaa yacni familkayga oo kale waxa weeyaan garab baan saboor garayaa Een, waxaa jira meelo kale aan ka caawiyo dadka waxbarashada sida annaga iyo gabdho kale tiim kale ah oo aan urur aho aan ka caawino dadka waxbarashada marka hore ka tego iyagu waaweyn aan u dhignaa oo barena waanahay marka alxamdulilah Een, run ahaantii horta sida ogsoon tahay jamaalo waxa waaye een, wadanka badanaa bir- een, fursado badan ma laha oo yani shaqo Een, ma- maadaama aan jaamacaddii dhameeyey waxa weeyaan ay wadan- wadankana shaqo badan aan lahayn fursado badan aysan ka banaaneen ee waxaa iska go-aansaday een, intaan iska fadhiyi lahaa ama aan meel kale aadi lahaa ama qurbaha ha ahaatee in aan markaa ganacsi wadankayga aan ka furto oon isku dayo marka hore baa baqi wax isdhahay ama ganacsigu socon waayaa laakiin markii dambe waxaan ogaaday in wadankayga shaqooyin badan ay ka bannaan tahay een, marka la eego xagga shaqada Een, runta horta waxaa fiican qof markuu ganacsiga bilaabayo waa inuu horta fekeraa oo uu eegaa een, yani maxaa meesha ka banaan sidee noqon kartaa ganacsigaagu Een, meelo badan waa inaa isweydiisaa marka aniga waa u fekeray een, waxaas iri, maxaa samayn kartaa meelo dhamaa eegay waxyaabo furan ma ogtahay ma furi kartid waayo wixii de magaalada bay ku furan yihiin. waa wax cusub oo adiga markaa jaanisna kuule dadkana jaanis u leh in aan furato kadib waxaan ku fekeray in aan furto een, meelaha lagu sharaxa aroosyada een, howlashooda baabuurta sidoo kale muxuu ahaa hadiidaha jacaylka laiskugu geeyo oo dadka lamaanaha ah soomaalidana waxa markay isguursadaan dadka jacaylka waa ilaawaan Een, marka waxaan go-aamiyey inay dadka jacaylkii ee bal dib ugu noqdaan labada qof is aroosaya labada qof oo isqaba hadiyadihii een, decorationkii wax walba walaa runta marka hore markaa furayay dadku badanaa ma fahansaneen gaari maxaa ku xiran maxaa ku sharaxan yahay hoolasha yani wax badan dhib badan baa naga soo ani tiimka wada shaqeyna naga soo wajahay laakiin marka dambe way barteen heer hadda aan gaarnay markaas inay aan u weyno jaanisan anugu ku sharaxno ama aan ku shaqeyno maadaama dadku isku bateen wixii ay fahmeen marka marka hore way nagu adkayd waxyaaba waxaa ka mid ah qofkii inuu markaas u geeyo gabadhiisoo kale u geeyo waxyaabahan gabdhuhu isku qurxiyaan oo kale dhagaha isliska iyo alaab yaroo kombliit ah barafuunadii cadaradii muusigii waxyaabihii guriga lagu qurxinayo oo dhan waxaasoo dhan bay badanaa wiilasha u qaadaan iyo gabdhahaba way barteen gabdhuhu way qaadaan iyaguna aysan wiilashu inkasta wiilashu naga badayin laakiin gabdhuhu waa qaadaan wiilashu waxaa loo qaadayaa muxuu ahaa alaab isku dhamaystiran iyaguna kamid ah suunkii okiyaalihii saacadii haddii muxuu ahaa kal suuqoo kale badan ay kasoo iibsadaan shaatiyo iyo adigu iyagaa soo iibsanaya marka ayaga waa loo hagaajinaya waa loo xeeraya
dukaanka jacaylka qarno ganacsiga iyo weliba kaalimaha kale ee waxbarashada iyo taakulaynta dadka waaweyn aanu halkaa ku dayne run waxa ay nala wadaagaysaa da'yartu marka ay firaaqada yihiin waxyaabaha ay isku madadaaliyaan walahi waqti waxa qofka dee si weeyaan gabdhaha wax kale ay ku mashquulaan weli sidoo kale wiilasha sidaa ogsoon tahayba dee sportiskooda jiimkooda waxyaabahaas ay ku mashquulaan gabdhahana sidoo kale jiimkooda muxuu ahaay kale sportsigana waa ciyaaraan sportskooda way aadaan sidoo kale arrimaha bulshadana way ka shaqeeyaan intaa ay jaaniska haayaan ha anaa kamid ah maya waxaan nahay afar tiimaana afar tiimaana marka afarkaa tiim way ciyaaraan inbaa ciyaarta basketball football iskugu jiraan
heesta waa kooxda degaan ee jabuuti dhegeysi wacan halka aad naga dhegaysanaysaan waa madasha furan ee mawjadaha dherarkoodu yahay sagaashan hal dhibic f m s g s f canada waa toddobadii aanu idiin bilownay ilaa siddeeddii fiidnimo inta aynu mar dambe hawada ku kulmi doonno akhyaarta hawada naga dhegaysanaysaay akhyaarta baraha bulshada dhammaantood ku xidhan waxaannu idinkaga tegaynaa sidaa iyo ammaano allah iyo ammaano rasuul nooli kulante barnaamijkeenana waxaa ku xigi doona barnaamij gerly so groovy women who rocks for funds who love them dhegeysta haboon la socda barnaamijka c j s f na dhegeysta taageera annaguna sabti walba ayaanu halkan ku kulmaynaa anigii iyo xasan carab waxaan idin leenahay habeen wanaagsan habeen wanaagsan
baribay waxbarashiyo biliciya dhaqaalaba kaalinteedii toba sano bannaanay